جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo afaraad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoos yimaada deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan kumanaan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku barakacay dagaalada u dhexeeya tigreega iyo amxaarada ee ka socda waqooyiga dalka itoobiya ganacsatada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas dhismo ku yaalla magaalada addis ababa ah ee caasimadda dalka itoobiya ayaa dumay taasi oo sababtay khasaare kala duwan maamulka islaamiga ee degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada iyo beeralayda ku dhaqan degmadaas kulan ballaaran oo loogu arrinsanayay arrimaha jihaadka iyo kaalinta qabaa'ilada ay kaga jiraan difaaca shareecada raxmaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gado جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaala degmada jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxa oo dhawaqiisa si aada loogu maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada jannaale ayaa sababay dhaawac laba askari oo murtadiina kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo afaraad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir
xalqadan soddon iyo afaraad muuqaalada gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa lagu soo bandhigay gurmad ay mujaahidiintu gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoostaga deegaanka booco ee wilaayada hiiraan qeybaha hore muuqaalkan waxaa la arkayaa iyadoo dad aada u fara badan la isugu keenay goob si halkaas lagu guddoonsiiyo adeegyadii loogu talagalay oo ay ku jiraan lacago iyo agabyo kale oo loogu gurmanaya kadib fatahaadihii saameeyey deegaanadooda nabadoon axmed cusmaan cabdi oo ku magac dheer gooris allaah xifdiya ayaa kasoo muuqanaya istaarkan isagoo boqolaalka gurmadka loo sameeyey kula hadlaya goobtaasi xarakatu shabaab almujaahidiin oo ayaguna deeq soo dhiibtay gurmad soo fidisay wilaayooyinkao dhanna u fidisay inta mujaahidiintu ay ka taliyaan wilaayooyinkao dhan gurmadka fatahaadaha biyaha guddiyaal u samaysay dhaqaalo ku bixisay u gurmatay dooman keentay waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro waxay bixiyeen maantayna waatan halkan u joogno wilaayadoodka dhan markii laga bixiyey hadda waxaan joognaa wilaayada hiiraan gaar ahaan degmada booco walaalaha mujaahidiinta idima iloobin xaalad kastoo ku sugan tihiin qalbigooda waad ku weyn tihiin adinkaana markhaati ka ah dhib iyo dheef waa idila qaybsadaan cadow hadduu yimaado dhiiggiinna dhiiggooday bixiyaan ayagoo difaacaya cirdigiinna maalkiinna naftiinna diintiinna ayagoo difaacayay dhiiggooda ku bixiyaan dhibaato kale markay timaado abaara timaadana waa og tihiin intan jeero halkan raashin aan ku bixinna waad og tihiin abaar idinkama harin col idinkama iloobin idinkuma iloobin fatahaado iyo biyo yimid idinkuma iloobin dhibaato kasta way idila qaybsataa taasina waxay daliil u tahay in mas-uuliyaddii ay dadku ka sugayeen ay guteen oo ilaahay kula xisaabtamayay way guteen wayna sii wadi doonaanaan leenahay ayagana allaha garadsiiyo waxaanaad markhaati ka tihiin in gacantiinu gacantoodu dhowr jeer idin soo gaartay magaaladan booco markii laga baxay waad ogeydeen halkaas ayaa raashinna loo soo dhiibay aan keenno waataan ku qaybin jirnay masaajidkaa weyn agtiisa maantayna fatahaadaha yimid waa nala soo diray deeqdiinna loo soo diiqla deeq lacageed sisiyeeliga a arkaysiinoo la dejinayo iyo agabyo kale intaba way soo dhiibeen walaalaheed muslimiinta ah laydin laydima iibo khaasatan reer hiiraan si ba-an waad ogtihiin waayahan oo dhan jiinkaa waa laga bixinayey dhul bixin ilaa hiiraan oo dhan meel aan laga bixin waa yar tahay maantayna waxaan joognaa booco ilaahay idankiisa walaaluhu waxay guteen waajibkii saarnaa gacantii korkeeda subagtaa la yidhi ayadaa isku galladay waajib saarnaa iska giteen mahadsanid xaaris kumanaan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku barakacay dagaalada u dhexeeya tigreega iyo amxaarada ee ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warbixintan waa kan nuur cali warsame abuushayba hay-ad gaaleedka qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan konton kun oo etoobiyaan ah ay ku barakaceen colaada xooggan oo ka dhex qaraxday ismaamulada amxarada iyo tigreega taasoo ka socota waqooyiga dalka etoobiya xafiiska xiriirka arrimaha bini-aadnimada ee etoobiya u qaabilsan ururka qaramada midoobay ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in colaadda soo cusboonaatay ee u dhexaysa ismaamulada amhara iyo tblf ay ku barakaceen in ka badan konton kun oo qof oo labada qowmiyadood ah si gaar ah gobollada dagaaladu ka socdaan ee almaata iyo raaya tirkoobyadan ayuu xafiiska diiwaan geliyey tan iyo saddex iyo tobankii bishan abriil kolkaasoo ay dib u soo cusboonaatay colaadda u dhexaysa labada dhinac kadib markii maleeshiyaadka jabhada d b l f ay duulaan ku soo qaadeen almaata iyo raaya si ay dib uga xishtaan labadaasi magaalo oo ah aag dagaal oo labadu qowmiyadood ay isku haystaan balse laba sanno ka hor tigreega lagala wareegay markii guluf dagaal ah ay ku soo qaaday xukuumadda abiy axmed xafiiskan ayaa maamulka mandiqadda ka soo xigtay in afartan iyo laba kun oo barakacyaal ah ay ka soo carareen goobaha la ysku hayo ee koonfurta kuwaasoo soo gaaray dekedda magaalada kuubo ee dhacda waqooyiga etoobiya halka siddeed kun iyo saddex boqol oo kalena ay u barakaceen magaalada saykato ee dhacda waqooyiga dalkaasi dadka ugu badan ee colaadda ku barakacay ayuu xafiiska ku sheegay inay yihiin haween iyo carruur waayeeli iyo dhallinyaro isugu jira magaalada almaata iyo nawaaxigeeda oo ah goobaha dagaalada culus ay ka socdaan ayaa ku yaala mandiqada lagu muransan yahay ee raaya ee u dhexaysa ismaamulada tigreega iyo amxaarada halkaas oo toban maalmood ka hor uu dagaal ku dhex maray dagaalyahano ka soo kala jeeda labada qowmiyadood mahadsanid abuushayba ganacsatada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah ganacsatada ku nool degmada jilib ayaa ka faa'iidaystay duruus u socotay maalmo ay cashiro ka bixinayeen culimo ay ka mid ahaayeen sheekh jaamac cabdisalaan iyo sheekh cabdiraxmaan firin dowladda oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa intii ay socotay waxa ay ganacsatada oo ka koobnaa rag iyo haween ku qaateen cashiro ay ka mid ahaayeen beeca iyo duruus kale sheekh cabdiraxmaan firin ayaa ganacsatada aad ugala hadlay towxiidka wuxuuna sidoo kale ugu digay inay ku kadsoomaan dhagaraha cadowga inteenna walaalo muslimiin baan nahay jannaan isan rabnaa cadaabna ka wada carrayna soo soo maa dan waxaa inoo ah marka inaan wax isku sheegno oo wixii aan janna ugeli lahayna waxaan cadaab ugeli lahaana aan iskaga digno intaasay ku jirtaa wanaaggeenu insha allahu tacaala marka alwalaa walbaraa hal su-aalana ay weydiinaya macnaha laa alwalaa maxaa laga wadaa baan nidhi ila waa carabi hadda soomaali baan rabaa sax wey inaan jeclaado anigu una hiiliya igu leh saddex baa kugu leh haye البراء معناه وطن عكسي ما ينقني ياد جين أو نعي والله دقالم قال هذا يو horta gaalo mabda iyo gaalku ma kala yihiin ma kala isma kala ilaah ma jira maxaa weeye soo gaalnimo maaha midka aaminsanna maxaa weeye ilaahay ma jirina waa necebnahay ka aaminsanna waa necebnahay soo maa ilaah ma jiro waa gaalnimadii kan aaminsanna waa gaalkii markii ay dowladu soo dhammaatay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa la hadlay warbaahintii islaamiga ah ee alandalus duuro ayaana noo qabtay oo socotay saddex maalin duuradaas wax badan ayaan ka faaidnay inkastoo noo qaban jiri muddo kasta waana noo qaban jiri duurooyinka naguma cusba hadda in la qabto duurooyinkaas waxay ka mid ahayn kitaabu riba inuu noo aqriyo inna noo aqriyo kitaabul beecna noo aqriyo oo qaabka loo ganacsanayo ayaan ka faa'iidnay alwalaa walbaraa ayaa maanta ugu dambeysay oo noo aqrinayay
waxaa beryahan noola qabtay dooro waxyaalo badanaan ku qaadanay waana ku faa'iidnay ganacsada dhammaan waa ka soo qayb galeen allah ayaa ku mahadsan oo noo soo gebagabeeyey dooro oo socotay saddex maalin oo noogu socotay culmo fara badanna meesha nooga imaadeen ilaahay khayr ha siiyo waxaan ka mid ahay ganacsatada degan degmada jilib alxamdulilaah waxaa alwalaa walbaraa ayaa nala fahansiiye waxay tahay yaa weli la siinaa yaa la jeclaanayaa yaana la necbaanayaa gaallo in la necbaado ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintana la jeclaado ilaaha ku mahadsan wax badan ayaan fahanay ganacsatada magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee dowladda loo qabtay ayaa waxa ay si maalinlaha u qaataan casharo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib mahadsaned dhuubow dhismo ku yaala magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ayaa dumay taasi oo ay sababtay khasaare kala duwan marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya caasimada dalka itoobiya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu soo dumay dhismo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi kaasi oo sababay dhimashada toddoba qof oo ka agdhowaa guriga dumay dhacdadan ayaa maalinnimadii shalay ka dhacday xaafadda kitiima ee ku taalla caasimadda adisababa taasoo ka mid ah xaafadaha ugu mashquulka badan ee halkaasi ku yaala ningaatu maamu oo ah afhayeenka maamulka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dadka ku dhintay dhacdadani ay ku jiraan carruur da-doodu tahay afar jir ilaa kow iyo toban jir iyo labaiyo toban jir dadka dhintay waxay badankood u dhinteen inuu naqaska ku dhegay awgeed ayuu sii raaciyey ninkan wararka ayaa intaas ku daraya in booliiska itoobiya ay goor dambe bilaabeen baadhitaano ay ku sheegeen inay ku ogaanayaan waxa sababay burburka dhismahan iyadoo sidoo kale shacabku ay u soo gurmadeen dadka ku waxyeeloobay dhismahaasi dumay ma ahan markii ugu horraysay oo dalkan ka dhacdo dhacdo nuucan oo kale ah sannadkii labada kun labaiy labaatankii ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay toddoba kanla waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay dhismo ku yaala magaalada mirkatu ee dalkaasi inta badan dhismayaasha ku soo duma dadka ayaa sababa looga dhigaa tayaxumada dhismaha iyo sida liidata ee loo dhiso iyadoona arrintaasi loo aaneeyo dadka ka shaqeeya dhismayaasha oo si habacsanaan ah u dhisaa islamarkaana ka gaabiya arrimahaasi mahadsanid marwan maamulka islaamiga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ganacsatada iyo beeralayda ku dhaqan degmadaas waa kan bashiir muxuyidiin abu ayman dowradan oo loogu magacdaray shahiid addaaci abdiraxmaan xasan shicaarkeedunu ahaa alcilmu waalcamal waxaa loo qabtay boqolaal ka mid ah ragga ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose sida ganacsatada beeralayda odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhallinyarada saddexdii maalin aynu soo dhaafnay waxaa si aad ah looga dareemayay goobaha waxbarasho ee degmadan dowradan bilowga u ah diraasada sannadlaha ah maraakiista kamsuuma taas oo ay si weyn uga qayb qaadanayeen ducaad ka tirsan maktabka dacwada idaacadda islaamigaah ee andalus oo ka qayb gashay xafladii gebagabada dowradan oo lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada kamsuuma waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamigaah ee degmada culimo waxgarad iyo bulshadii loo qabtay dowrada ugu horeen dadka deegaanka ayaa ka hadlay dowradan iyo duruusta ay ka faa'iideen maynayn dareerayay saddex maalmood dowro oo macnaha sharci ah degmada kamsuumo ah marka dowladdaasi may ka baranay saddexdaas maalmood attawxiid saddexdiisa qayb oo towxiidka towxiid rububiya iyo towxiid aluluuhiya iyo towxiid asmaaullaahi wa sifaati iyo ka barani may kale ka baranay axwaalulqiyaama iyo ka barani dowlada iida ah duruustan qaadan waxaa ka mid ah aahaaru dunuubi waalmacaasi fadlulcilmi waalcamal alwalaa waalbaraa ilaah baa ku mahadsan uma walaayadeenna gaar ahaan maktabudacwa iyagoo sii hadlaya ayay dhanka kale ka dalbadeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmada kamsuuma soo celcelinta dowraadka noocan ah marka ka faa'iidaysin marka walaayada may ka codsadaane marka dowraadka noocan oo kale ah inaa macnaha niinsano nagoona oo mar walba macnaha dowladaas macnaha nininsonago oo ninkoyto taas iyo ka codsadaane sifaylan walanka barani marka waxaa weyn bili macnaha hal mar oo kale inaa dowlada ninin qabado iyaa ka codsadaane macnaha walaayada guud ahaanba macnaha saasaan ka codsadaane waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran ilaaha idinka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalka dheeriga aad geliseen waxaan idinka codsanaya inaad nosoo celcelisaan dowlaad la mid ah midaan camal wakhti kasta waxaan codsanaynaa dooridan inaa noo soo celceliyaan qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka degmada kamsuuma ayaa si aadaa u soo dhoweeyey dadaalka maktabka dacwada ee ku aadan dowlado loo qabtay bulshada qaybahooda kala duwan anoo ka mid ah odayaasha muxaafadada kamsuumo kuna hadlaya afka dhaqanka bulshada kamsuumo waayaan waxaa socotay dowraad cajiiba oo ilaahay cilmigiisa iyo fadligiisa lagu baranayo dowladaasoo ay qaateen bulshada kamsuumo kala gedisan hadday yihiin odayaashii dhaqanka hadday yihiin bulshadii kaleo dhallinyaradii ganacsatadii ayu nooc walba kala gedisan bulshada muxaafadada kamsuumo degan saddex maalmood dowray walaayada u qabatay insha allahu tacaala waana soo dhoweyna haddaana dhaqanka degmada kamsuumo ilaahay subxaana wa tacaala in iftiinkiisa maalin ilaahay keena bulshada lagu soo celceliyo waxaan habeenii maalin u taagannahay biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan codsanaynaa ama aan walaayadeenna muxaafadada ama waaligeena gobolka ka codsanaynaa in muxaafadada kamsumo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad lagu soo celiyo tawxiidka anoo ah nabadoonka degmada kamsuuma oo dowladii aan ka faa'idnay waxyaabo fara badan aan la soo koobi karin marka waxaan leenahay weliba xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay mar walba inay walaalaheen ay saa noo soo booqdaan ay noona buraarjiyaan jiifka ay naga kiciyaan mar walba dowradan loo soo gebagabeeyey ragga degmada kamsuuma ayaa qayb ka ah silsilado dowraad ah oo si weyn ooga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka muslimiinta qaybahooda kala duwan mahadsanid bashiir ugu dambayntiina kulan ballaaran oo loogu arrinsanayay arrimaha jihaadka iyo kaalinta qabaa'ilada ay kaga jiraan difaaca shareecada raxmaanka ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga wilaayada islaamiga ee gado casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga hegada iyo beesha galadle oo loogu arrinsanayay jihaadka kaasay barbar socotay dowro ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad ugu horeyn waxaa kulanka kelimad tawciya ka soo jeediyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid a culimmada islaamka ugaas xuseen maadey macalin xasan ugaaska beesha galadle ayaa sidoo kale kulanka ka hadlay haddii una beeshay reer geeladle anaa elenway waa hawaalaga samcan wadaacan yaa noo mudan yihi inay un warshay dheegno waana adicno maxaa yeelay walaalna ninka weerey waa diin ilaahay waa waddadii nebi moxamed salawaatullahi calayh salaam oo ninku tabi waay oo khaatim alambiyaa ninku tabiwa kitaabka isaga ini dadkiyo duulaanka eyin marka insha allahu tacaala ini una garbaas qabsanno haddii geekana nin weero maylaraa i alxamdulilahi rabbilcaalamiina degmada hadda geeka una noo xukumaay oo hadda dadka muslimiinta hadda geeka inta maalin kasta ninka kooyo faday noo horsuro maylaray murtadiinta haddiina ninka weeru diyaar ma ihiiniya ini una alxamdulilahi rabbilcaalamiina maal naf i maal dhati una ka weerano diyaar ma ihiiniya ini una degmadii teen waaliga haddii us amarnahaa biyu oo ma arna ini alxamdulilahi rabbilcaalamiina degmadii teen la galo oo alxamdulilahi rabbilcaalamiina gaalo la hasuuqo
nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ahaa martishaaftii ka soo qayb gashay kulanka ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaad og tihiin walaalayaal waa la soo duula dagaal baana laku soo qaaday oo maraykan hogaaminay oo ingiriis hogaaminay oo turki hogaaminay bal qof walba waxaad isweydiisaa adiga beertaada iyo sacahaaga iyo gurigaaga adaa lehe waxay u soo duuleen oo ay rabaan bal qof walba isweydiiy bal isweydii adi iswarayso maxay rabaan dadkaan waay maxay noogu soo duuleen maxoolaan ka dhacnay guryahoodaan tagnay ma beerahoodaan soo qaadan ma rag baan ka layna wax kale lama aha waxa loo soo duulay waa in laa ilaaha ila allahu koonkan laga tirtiro imaa in adigaba lagu waayo oo lagu baabi'iyo sida aidis lagugu beerayo oo raashin dhacay laguu siinayo oo adiga la isugu kaadirayo oo qabiil qabiil aan isugu laynayno dadkan in arlada laga waayo arladan barwaaqada alla saldhiga ujeeddada loo soo gelaya waa midaan inaan fahanaa la rabaa ikhwaani
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoon halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan amniga ilaahay uu noo siiyey subxaanahu wa tacaala uuna siiyey waxay u baahan tahay shukrin maxaa yeelay maalkaagii kuu badbaaday dhiiggaaduu kuu badbaaday adiga waxaa weeyaan dalka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa meeshaad rabto marayo wax ku qabsanaya alla arag ayaad maanta maraysaa soo saas maa waa marka inaan ilaashanno nicimka asaga ilahay ugu shukrin subxaanahu wa tacaala meesha waxaa looga fadhiyaa degmo cadowgu haysta xagee noogu dhow reegeeladow baarna inaad ku filnaatiin al raba diyaar ma tihin insha allahu tacaala nasri ilaahi subxaanahu wa tacaalana wuu yimid waa dareemaysaan meelo badanaa khayr laga dareemayaa cadow ilaahi subxaana wa tacaala guud ahaan waa jabay aan israacin insha allahu tacaala wilaayadii islaamiga ee gedo ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo gaargaar oo ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada kuwaasoo sare lagu qaadayo halganka jihaadka ka socda bariga afrika aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisana waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu